asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan aroorey sooban dhammaantiinna meel walba aad joogtaan gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan ee muqdishaawiyiinta ilaahay mahaddiisa waxaa iskale annagoo wada shaqayn la samaynayno wasaaradda amniga iyo hay-adaha ee qusayso oo wasiirka nala joogo wasiir maxamed ukun islaam ducaale oo nala joogo iyo guddoomiyaha degmada asagana mahadsan oo hawshan kaalin weyn lafirkiis ka qaatay maanta wuxuu ilaahay noo suurtageliyey in aan wada shaqaynteen annaga naga dhexaysa gudaheeda kadib inaan ummadda soomaaliyeed culayska haysta ka qaadno oo waddadii shaqaalaha ilaa iyo oo tagta albaraka oo ka bilaabata maka almukarama in waddadaas maanta aan furno oo ummadda culayskii saarnaa ee kadib waddadaas dadku waa u furan yihiin waana isticmaali karaan waxaan ugu talagalnay dadka culayska haysta inaan culays ka yareenno waa laga yaaba maanta shaqada inta ay socoto in culays uu yara yimaa inta shaqada ka dhammaanayso laakiin wixii maanta ka dambeeya waddadan oo shaqada markay ku dhammaato waa furan tahay ummaddana waa isticmaali karaan waxaan shacabka soomaaliyeed dadka muqdishaawiyiinta ka codsanayaa maadaama annaga aan waajibkana saarna aan ka soo baxayna dadaalena culays ka qaadayno ayaguna inay dhinaca amniga nagala shaqeeyaan sidoo kale nagala shaqeeyaan la ilaalinta sharciga waddooyinka oo ay taraafikada iyo hay-adaha amniga sidoo kale ixtiraamaan haddii ay noqon lahayd dadka waxbaaraya haddii ay noqon lahayd dadka weydiinaya oo nidaamka shuruucda ah marka dadkanas intaasaan ugu baaqayaa sidoo kale dadka labada degmo hadda intaas saaran degmada waaberi iyo hodan waxaan leeyahay waa kaalin weynna ka qaadataan bilicda waddadan la furay si ay ugu soo noqon lahayd dib mar labaad waddada waa dhisan tahay laakiin qayb yaraa dhiman qaybtaas yarna shirkaddii marka hore dhistay waan la hadalna intaa inta la furin ka hor ayaduna waxay ballan qaaday inta dhiman inay dhammaystirayso oo hadda waa aragnaa waddada intay hadda ku eg tahay iyo ilaa marka almarka intay ka soo gaaraysa marka taasna waa la dhammaystiri doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ilaahay mahaddiis ah oo aan ku faraxsannahay in saaka waddadii shaqaalaha aan dib u furnay muddo sanooyin badan kadib oo dadkana culayska aan ka qaadnay shacban waxaa leen annaga waajibkeena waa ka soo baxaynaa idinkana waajibka idin saarnaa oo shuruucda in la ala inaa ka soo baxaysa inaa ka soo baxdaan marka wasiirka amniga anaa ugu mahad celinaya isagaan kusoo dhaweynaa kelmadda kaga aadanada inuu yidhahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان marka hore waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duq magaalada iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada hodan iyo ku-xigeenadiisa oo dhan iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo bahda saxaafadda xudub salaam salaanka salaanka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu n salaan kadib waxaa alla mahadiis ah in maamulka gobolka banaadir ay hari habeen u taagan yihiin inay ummadda u shaqeeyaan ee dadka degan magaalada muqdishoona wax kasta wax kasta noloshooda fududeyn lahaa hadday noqoleed xagga amni hadday noqoleed isu socodka magaalada inay qayb weyn ka qaataan marka intaa ugu mahad celina maamulka gobolka banaadir horkacay gudoomiyaha taabid cabdi maxamed in waa alla mahadiis inta sidaan ugu baxo mahad celinta gobolka banaadir waxaa ummadda soomaaliyeed fariin dheer cod dheer iyo cod gaaban u gaarsiinaynaa inay hay-adaha amniga la shaqeeyaan anaga waxaan har habeen u taagannahay aan habeenka safka dhex u soconaa oo maalintana subaxii aroortoor u taagannahay in shacabku waxyaalahay u baahan haddii noqon lahayd amni haddii noqon lahayd socodka magaalada in loo fududay marka iyagana waxaan leeyahay shacabka inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulka ka jiro gobolka banaadir ama degmar walba guddoomiyaheeda iyo maamulka inay la shaqeeyaan shacabkana waa mahad celinaa waxaan sidoo kale rajaynayaa immigrationka dadka halkan jooga waddadan ilaa iyo maanta inay shaqada xakad geliyaan ilaa wixii loo baahnaay ay sii samayn doonaan inay shaqada maanta ayna jiri doono immigrationka wixii beri ka dambeeyna suu guddoomiyaha wadadan la isticmaali doono n xukuumadda xasan cali kheyre iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxay hore u ballan qaadeen in wixii hore jiri jir wax badan laga bedelo marka waxaa naga go-an annaga waddooyinka inta dhiman magaalada in la furi doono waddaday rabtaa ahaato in la furi doono waa naga hadaf waa naga go-an shabcan waxaa ugu baa nabad in noo loogu baaqana asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu